sida ka muuqata liiska waxa uu madaxweynaha hirshabeelle ka dhigay doorashada mid furan oo ay ku tartamayaan musharaxiin gaaraysa saddex iyo soddon qof oo isugu jira rag iyo dumar halka kuraasta qaarkood lagu qoray ilaa lix musharax inay ku tartamaan tallaabada uu qaaday goodlow ayaa ka duwan madaxda maamul goboleedyada kale oo hore lagu eedeeyay in kuraasta ay u xireen xubno iyagu ay wateen oo ay la tartansiiyeen musharaxiin loo arkay inay ahaayeen kuwo magac u yeel ah sida uu madaxweyne cali guudlaawe wax u maamulay liiskii uu usoo daayay aqalka sare oo aada moodid si hufnaan iyo cadaalad ay ka muuqato iyo isku kalsooni aada baan asaga iyo maamulka uu hogaaminayo madaxda yaan ugu mahadnaqaynaa waxa weeye wuxuu muujiyey wax yacni ku dayasho mudan xareed xasan cali waxa uu xubin ka ahaa baarlamaanadii toddobaad iyo sideedaad ee dowladihii ku-meel gaarka dhowaan waxa uu isu sharaxay xubin aqal sare oo uu ku matalo maamul goboleedka jubbaland laakiin sida uu sheegay looma ongolaan in liiska lagu daro haa adeer aniga muxuu ahaaye waa u tartamay aqalka sare jubbaland baan ka tartamay xataa waxaa la ii diiday inaan lesk liiskii laygu soo daro ma garanayo waxaad moodaa maamuladii kale oo afartii maamul oo kale sida jubbaland iyo south west iyo puntland iyo iyo galmudug cabsi baa ka muuqatay madaxweyneyaasha meesha maamulayay kulligood ay ka sinaayeen haba ugu sii daraadeen jubbaland iyo puntland madaxda joogta khaasatan muxuu ahaayeyto madaxweynaha puntland oo aan maanta laga fiirinaynin puntland oo soddon sano ahayd muxuu ahayto ku dhowaad yacni maamul dhisan oo muxuu ah hay-adihiisao dhan ay dhisan yihiin maanta in la yidhaahdo sidaasaa wax uga dhaceen lagama filaynin hirshabeelle iyadana sidaa oo maamulkii ugu dambeeyey aha maamuladii la dhiso baa sidaa wax uga dhaceenna lama filayn laakiin waa dhacday oo xataa waxaaba dhacday in la aamini waayo meelaha qaarkood laba qof ayagu ay soo qorteen xataa in la aamini waayo la yidhaahdo gacanta taaga election marka la leeyahy waa in ay codayn dhacdaa waa in la kala baxaa laakiin wixii hadda ka dhacay puntland iyo jubbaland doorasho ma ahayna waxay ahayd magacaabis iyo xulashay ahayd dad layska soo xushay bay ahayd marwe maryan maxamed guulow oo u sharaxan kursiga sideedaad ee sanatarada kasoo baxaya hirshabeelle ayaa waxay ku dooday in kursiga uu ahaa qoondo dumar laakiin la iskula qoray ilaa lix qof oo rag iyo dumarba leh sanadkii hore kursiga aniga hadda maanta aan u tartamaayo ka maryan ahaan wuxuu ahaa qoondo dumar kursi kalena wuxuu ahaa qoondo dumar kii kale dumarkii waa loo daayay laakiin keeni waxaa lagu soo qoray saddex gabdhood iyo saddex wiil asbaabta keentayna waxaa ka mid ah beeshii aan ka dhalanay ayaa waxa afkeeda laga fujin waayay gabar ma rabno marka beeshii gabar ma rabnaday ay dhehaysay wax badanay nooga dheheshay kursiga waxaa ku jiro laba nin oo beeshooda wasiirana haystaan ay haystaan xildhibaane laakiin beesha aniga aan ka dhashay afkeeday qabtaa soomaaliduna waxay tiri laba ceeriin wax ku wadaagta basayl kuma wadaagto walaalaheen waxaan ku ballannay inay hirshabeelle ka qaataan maxaa la dhahay xildhibaano hirshabeelle waxay ka heleen xildhibaano wasiiro labada beel ee hadda wiilasha qaarkood nagula qoran marka maanta madaxda hirshabeelle waxaan rabnaa hadduu alla yidhaahdo inay noo cadaalad fasho beel dulmoonaa nahay in nala dulmiyo ma ahan cali cabdulaahi xuseen guudlaabe inuu noo cadaalad falo kursigaas annagaa iskale shalay markii hirshabeelle la dhisaayey annaga walaalaheen ma dulmin annagoo baahan waxooda kuma qabsan maanta in nagula qabsado waa qalad maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ahaa midka keliya ee harsanaa iyadoo maamulada kale ay qaar soo dhammaystireen doorashada aqalka sare halka kuwo kalena lagu doortay qayb ka mid ah kuraasta ekis xildhibaan xareed xasan cali ayaa waxa ugu baaqay maamul goboleedyada kale in cadaalad ay u sameeyaan dadkooda gaar ahaan marka la gaaro doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in la gudagalo dadka beelaha loo daayiyo muxuu ahayta kuraastooda oo yaan la faragashanin qof kastoo soo baxa oo macnole waa qofka soomaaliya weeye cidduu doono ha doorto waa doorashadu haddi saasay ku imaanaysaa laakiin adigu qofaad samaysatay ma jiro haddii dadkaasi ay soo baxaan waxaa laga yaabaa inaysa cod ku siinin adiguna eed aad ku gashay oo afar milyan oo hadda puntland ku nool aada eedna ka gashay hal qofna aad ka dooratay qofkaasuna laga yaaba inuusa codka ku siinin marka taas waxaan odhan lahaa warwaaya aragnimo hore ilaa labaatan sana waxaan la soo waday dadkii hadda wadayna wax badan waa ku keeni waayeen war ha laga leexdo waddadaas xuseen xasan dhaqane v o a jowhar